Wasiirka Wasaaradda Caafimaadka iyo Daryeelka Bulshada ee Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka waxa uu ka daahfuray ololaha wax ka qabashada xanuunka kansarka. Munaasabadan daahfurka ololahan waxaa ka qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan golayaasha wasiirada iyo baarlamaanka ee dowladda federaalk Soomaaliya, madax ka socotay hay'adaha ka shaqeeya caafimaadka iyo marti sharaf kale. Wasiir Dowlaha Wasaaradda Caafimaadka iyo Daryeelka Bulshada ee Dowladda Federaalka Soomaaliya Dictor Maryan Maxamed Xuseen ayaa ugu horeyn waxa ay ka warbixisay waxyaabaha diiradda lagu saarayo ololahan.
Waa maalin aan dadkeena Soomaaliyeed aan rabno inaan advocacy ugu sameyno oo aan maanta aan maxay codkeena aan bannaanka keenno si noola taageero dadka nala shaqeeyo ay muxuu ahaa noo maqlaan annagana aan codkeena ku biirino maxaa yeelay kansarka dhibaato weyn ayuu ku hayaa waddanka dhibaatadaasna dadkii wuxuu muxuu ahaa saameeyey qaybaha caaf muxuu ahaa ekonomikada sababtoo ah dadka ma heli karaan qarashka waa in la aadaa hindiya waa in la aadaa waddamo kale taasoo dhibaato ku ah qofkii cuntuliyoonkiisii iyo inuu muxuu ah isdaaweeyo waxaan rabnaa in laga wada qayb qaato madashan oo lagu soo bandhigay cilmi baarisyo qeexaya waxyeelada uu dadka Soomaaliyeed u geystay xanuunka kansarka waxaa sidoo kale ka hadlay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalk Soomaaliya kansarka marka focuska aan saarno maxaa laga qaban karaa waxaa la yidhahdaa waxba lagama qaban karo maya wax waa laga qaban karayaa wax waa laga qaban karayaa haddii cududda iyo maskaxda iyo laysku wadageeyo wax waa laga qaban karaya waana muhiimad gaar ah maanta waxa laga bilaabayana ay tahay sida aan qabo in yacni xaggii muxuu ahayt ogaashihii
paper la publish gareeyay labaiyo labaatanka twenty twenty two waxa ay soo saareen in maaragtay shaahiga kulul xaddaafka loo cabo inuu mataqaanaa runtii uu sabab u noqon karo maaragtay correlation uu la leeyahay marka taasna waxay u baahan tahay waa meesha ugu sahlan aad ka geli kartaan marka la daaweynayo kansar waxaa loo baahan yahay multidisciplinary marka dhakhaatiirtii oo sub speciality-ga ahay waxay diyaar u yihiin inay ka wada shaqeeyaan annaga waxyaabaha ugu badan oon qabanaan waxaa to engage inaan isku xirno dhakhaatiirtoo dhan isku yimaadaan si waxaan wax looga qabto ugu dambeynna wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada ee dowladda federaalk soomaaliya doctor cali xaaji aadan ayaa waxa uu faahfaahiyey ololahan iyo yoolka ay dowladdu ka leedahay xaaladda kansarka dalkeenna in isbeddel weyn lagu sameeyo oo hore u dhaqaaqno waxaan higsanayna waxaa waaye in la helo wixii wax loogu qabanayo dhan in la hela ayaan higsanaynaa sida radiotherapy-ga iyo ma aha maaragtay all kinds of palliative care ha noqdo iyo treatment ha noqdo in maaragtay kansarka lagula tacaalo adduunka soomaaliyana inay hesho ayay xaq u leedahay marka inaan iswada kaashanno ganacsato iyo dowlad iyo maaragtay hay-ada intaba sidii sad isku xiran oo dhammaystiran oo dibadda loogu maarmo oo kansarka lagu daaweeyo dalka sidii looga heli lahaa kansarka oo ka mid ah xanuunada halista ah ayaa dadka caafimaadka ka shaqeeya waxa ay sheegeen in uu si weyn ugu faafayo gudaha dalka arrintaasi oo lagu baaqay in wax laga qabto sidoo kalena bulshada laga wacyigeliyo